marka hore waa ku salaamaya waana kaaga mahadcelinayaa inaad isoo wacdo halkaan abnaa waxaan uga dhiganayaa salaam aan u dirayo dadweynaha dalidug shacab iyo maamulba xaalado adag baa lagu jiraa oo mid guud oo soomaali ku wada jiro iyo mid gaar oo dalidug u gaara hadday tahay abaaraha meesha ugu biyo yar baanu ka mid nahay walow meesha ugu biyo badan aanu ka mid nahay xaqiiqatan biyaha dhulkeena hoos mara gobolada kale meel ay maraan ma jiraan laakiin bolisigii biyaha lagula soo bixi lahaabaa maqan colaadaha haddaanu aragno xaalad guud weeye mid gaarana waa noo jirtaa waayo daradug weligeed taariikhda intii burburkan lagu jiray marna weerar kuma ayan qaadin degaan degaan ayan deganayn laakiin iyadaa lasoo weerarayay xaaladaha siyaasada guracan iyaduna soomaali waanu la wada qabtaa misanan waxaa inoo gaara weerarka siyaasadeed ee daladug lagu hayay lix iyo labaatanka sano haddaan marka kusoo dhawaado arrintan aada weydiisay heshiiskan xalay la gaaray hadda heshiiskii waa uu dhacay oo maaragtay in laga faalloodo maaha heshiiskii sidaa u dhacay buu u soconayaa haddii aanan la helin xoog weyn oo midaysan oo maya yidhaahdo meel istaaga heshiiska aniga waxaan u arkaa four ponty five baa la qaatay qodobka laisku hayayna kaasuu ahaa wixii intaa kasoo hara oo la xardayay waxay u badnaayeen xildhibaanada baarlamaanka kore iyo baarlamaanka hoose ee daladug kasoo baxaya oo maamulka daladug awal uusan shuqul ku lahayn in saxiixa maamulka uu maaragtay ay ku baxaan taasina waxa weeye ayaan daro dowladii federaalka inaan ka codsano xubnaheeni inaan anagu magacaabano haddi mar dhow baarlamaankana iyadaa noo magacaabaya saanslea waxaan u arkaa heshiis aanan munaasib ahayn meelo badan markii laga eego four ponty five markii la eego puntland keliya diidanay si officiala laakiin si aan official ahayn soomaali badan baa diidanay oo nagu gowracnay meesha aanu maro inay iyaguna maraan ku gowracnaa soomaalidaasna waanu luminay waxaa kaloo iyadana jira four ponty five macnaheedu waxa weeye maamulka xamar hadda ka jira mar kale ha soo laabto waayo maamulkaas siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo wacyi ahaan qaabkan buu u diyaariyey inay doorashada u dhacdo saadiq
miyaanan la odhan karin xukuumadda puntland waa ay dadaashay oo si ay wax usii socdaan heshiiska la gaaray waxa uu sabab u yahay in nidaamka dawladeed ee soomaaliya uu hanaqaad uu noqdo
sideedaba xukuumaduhu hadday dadaalaan oo ay guul keenaan abaal kuma ay lahaa waayo waxa loo igmaday waa guusha wixii wanaago ay qabteen iyo dadaal ay qabteen abaal kuma ay ahaa waayo xilka waxay u qabteen oo u dhaarteen in ay guusha soo gaarsiiyaan bulshada ay mas-uulka ka yihin laakiin waxaa lagula xisaabtamayaa oo shacabku eegayaa waxa ay ka seexdeen ama dhaliilaha si loo buuxiyo puntland inay la sinaato nidaam qaarkoodna hadda fooshii weli ku jira qaarkoodna aanan weli foolan inay la sinaato totally waa arrin aada iyo aada u khaldan puntland sideed iyo toban sanay jidaan muasasaad adag baa u dhisan baarlamaan adag baa u dhisan wasiir wasiiradu waxaan filayaa wasiiradii toddobaad sideedaad waa kala duwan yihiin anigu wasaaradan hayay wasiirkaan u dhiibay wasiirkii lixaad ama toddobaad wey marka meel aan weli wasaarado loo dhisin oo aan wasiiro lahayn meel aan weli la dhamaystirin meelaan in puntland ay la sinaato taasaaba khalad ahay khaladkaasna waxaa lagu sixi karay maamuladii puntland soo maray runtii eed weyn bay shacabka ka galeen waxaa lagu sixi karay oo maanta naga saari lahaa four ponty five in xataa laso nalagu soo hadal qaado waxay ahayd in nidaamka xisbiyada loo gudbo nidaamka xisbiyada sideed iyo toban sano fursad ah baa lasoo dhaafay haddeen xisbiyadu dhisnaan lahaayeen masalan maanta nalooma yimaadeen oo nalama yidhaahdeen four ponty five ogola waayo kuwii kalaa wada ogola kuwa kale fursad ma haystaan ay institutionno ku dhistaan tabar ma haystaan ay uroo siyaasadeed ku kordhiyaan masalan shacab midaysan ma haystaan oo ilaashanaya hanaankoodii iyo boolisigooda waa tahay marka dabecsanaanta puntland weye sababta ugu weyn oo laleeyahay kuwii kalaa wada ogol puntland waxaa loo waxaa loo diyaariyey inay role model u noqoto including maamulka federaalka ah wahaya waayo muasasaadka halkan ka dhisan prime minister cabdiweli markuu halkan yimid wasaaradda caafimaadka u dhex mideeyey wuxuu yidhi asad qaran baad haystaan asad qaran baad gacanta ku haysaan ee ku fara adayga waa hagaag waa marka hagaag muasasaadka intaa lee inaan la tilma maanta baydhabo Saddex.
fogshaanidhaahno
dr Ya.
saadiq ee, sh- xukuumaddu iyadaa ka mas-uula ee, siyaasadda marka miyaanan muuqan xilligan in shacabkii iyo siyaasiyiintii iyo waxgarad badan ay xukuumaddii taladeedii ay ku qabsadeen oo go-aamadii xukuumaddu ay iska lahayd in haddeerba ee, ay muuqato in laga hor yimid oo awooddii dastuuriga ahayd ee, dhaawac loo geystay aragtidaas ma ku muuqata adiga fil walaal ee dawladda maamulka dhisa laga hor imaan maayo sababtaa ka hor imaanku burbur buu keenaya xaalado adagna waa lagu jira maamulka in la adkeeyo midnimada la adkeeyo kala dambeynta la adkeeyo waanu shacabka u ku badbaadi karaa wuxuu kusoo badbaadayna waa intaas laakiin haddii majarihii uu meel mugdiya kusii socdo in la dhawaaqo wax diidaya ma lahan sababtoo ah eh, puntland waxay caan ku ahayd in la dhawaaqoo la hadlo dadkii ugu horreeyay oo dawladii maxamed siyaad bare ka dhawaaqay reer puntland bay ahayd laakiin qorshahoodu ma ahayn in la burburiyo wixii meesha yimid sidii oo kale bay dadku haddana xaq u leeyihiin inay dhawaaqaan sababtuna waxay tahay in wixii madarigii khaldanaa in la saxo taladu hadday mar qalloocato waa adag tahay si looga daba tago already saxiixa maanta dhacay si loo daba daba tago aad bay u adkaanaysa waa tahay ugu waa dambeyntii dhaawac taariikhda oo waa hagaag Eh, arrintan Ya.
eh, eh, ugu dambeyntii arrintan eh, heshiiskan la gaaray eh, xukuumaddu markii hore dadkay usoo bandhigtay eh, dad badan baa ka ra'yi dhiibtay oo diiday four pointy five xilligaana waxaa muuqatay in xukuumaddu ay go-aan kale dib ay u gaartay iyadoo aan taladii dadka lagu celin arrintan saameyn intee la eg bay bulshada reer puntland ay ku yeelan kartaa waad is odhan kartaa adiga aragti ahaan puntland horta waa dad waaciya oo mar walbaba wax dhibaato dhexdeeda ka abuura u malayn maayo inay maaragtay eh, ay sababayso Puntland waa go-aan lagu degdegay go-aan eh, xaq ay u lahaayeen shacabku in referendum laga qaado qaab referendumna waaba u hadleen oraahdaa jirta oranaysa anoo iga xun anoo ka xun inaan hadalka halkan ka sheego Eh, hogaamiyaha caqligaabka ah wuxuu dadkiisa u hayaamiyaa meel uu isagu doonayo hogaamiyaha caqlilowga ana wuxuu dadkiisa u hayaamiyaa meel ay iyagu doonayaan laakiin hogaamiyaha caaqilyahanka ah wuxuu dadkiisa u hayaamiyaa meel ay maslaxadooda taal maaha miduu doonayo maaha tay dadku doonayaan waa meesha ay maslaxadu dadka tahada diidanaadaan ma fahamtay waxaan kusoo gabagabeynayaa dalkaygii heestii geeljirta iyadoo ay geela ku shuban jireen oo ahayd taladii isnayd waa taa dhacday oo waa deyliday iyo dhitadeeda maanta aada iyo aadna waa umahadsan